maxamuud cali yuusuf oo ah wasiirka arrimaha dibadda ee jabuuti ayaa loo doortay guddoomiyaha cusub ee ururka midooda afrika maxamuud cali yuusuf ayaa doorashada tartan adag la galay raila odinga oo kenya ka socday iyo richard radmadrado oo ka socda dalka madagaskar maxamuud cali yuusuf ayaa wakiil ka noqon doona ilaa hal dhibic shan bilyan oo afrikaan ah oo ku nool qaaradda afrika haddaba doorashada maxamuud cali yuusuf maxay uga dhigan tahay afrika gaar ahaana geeska afrika su-aalahaasi ayaa cashe ibraahim aadan weydiisay cabdinuur ibraahim cabdalla oo falanqeeya arrimaha geeska afrika kuna sugan magaalada liverpool ee dalka ingiriiska
haddii aan soo ku gudagalo jawaabtaadu runtii waxay ka dhigan tahay horta doorasho waxaa dhacday african union markii uga dheysay cambayn uga cuslaa oo la dhihi karo aad moodo in oo runtii afrika doorashooyinka hore ka gedisan sababta keentayna iyo politicska iyo siyaasadaha regionka iyo isdiidanaanta iyo maxaa la dhihi jiray shift politicska ay keentay waxay uga dhigan tahay honaf africa haddaan soo qaado honaf africa runtii waxay u tahay isbedel cusub waa marka koowaade waa markii horreysa oo wiil ka yimid geeska africa ama honaf africa uu xilkaas qabto sidoo kale deganaansha la-aanta geeska africa ka jirta inuu dab ku subo oo arrintaas biyo ku subo oo arrintaas uu dejiyo marka runtii arrinta geeska africa gaar ahaan marka laga soo tago afrikada kale waxay noqonaysaa wiilkii geeska africa xoogaal ka ah arrimaha jira culeysyada jira isdiidanaanta jirta dhibka jira hadday noqoto dhaqaale xumada hadday noqoto shaqala-aanta hadday noqoto deganaansha la-aanta innagoo kaambeenkii maxamed cabdi yuusuf la socna cali yuusuf in uu ahaa governansiga iyo dhisida dowlad wanaagga arrintaasi ay u ahayd kambeynka manifestadii marka runtii waa arrin positive u ah aan rajeynayo cabdinuur waxaad ka warantaa xil kasta oo la qaado ama mas-uuliyad kasta oo la qaado mas-uuliyaddeeda la imaaneysaa xil kasta oo uu qofku qaado marka waxaa sugaya dad gaaraya hal dhibic shan bilyan oo ku nool qaaradda africa marka maxay yihiin howlaha horyaala maxamed cali yuusuf ee u baahan wax ka qabashada deg deg ah xilligan casha runtii wax waliba ama xil walba runtii wuxuu leeyahay challenges iyo caqabado caqabada ugu weyn horta horta alla waxa weeye kow colaadaha geeska colaadaha afrika ka jira guud ahaan arrinta congo sudan maxaa la dhihi jiray soomaaliya lafteeda oo neighbor la ah arrimahan jabuuti ka warqabto khilaafaadka wadamada afrika lafteeda dhaqaale xumida shaqo la-aanta iyo dee globalka guud ee arrintan hadda cusboonaatay ee dunidii lafteeda lagu wareegsan yahay dunidii ishaysatay oo siyaasadihii berigii hore la yaqaanay ee laga warqabay dhinaca u jeeda iyo dhinaca ka socoto tusaale ahaan trump iyo neto waad aragtay baan umalaynaya hadallada hadda soo baxaya oon horey u dhici jirin sidoo kale madaxweyne trump iyo alliancekiisii reer galbeedka yurub gaar ahaan oo aan la garan karin meel lagu ogyahay oo hadda aad mooda in jihooyin kala duwan soo galay waxyaabahaas oo dhan runtii inuu la tacaamulo oo qaaradda africa iyo siyaasadahan iswada diidan sidii laysu waafajin lahaa ama isagu isu waafajin lahaa iyo dowr fiican inuu ka qaato inkastoona aaminsan inuu diblomaasi muddo labaatankii sano udambeysay hadda diblomaasi ahaa kana warqabo wuxuu yaalayahay haddana caqabadahaas oo dhan baa laga sugayaa sidii loo xalin lahaa ama uu faysgareyn lahaa
ka sokow doorashadiisa iyo mas-uuliyadda hortaalla soomaali badan ayaa si weyn u soo dhoweeyey guusha uu gaaray maxamuud cali yuusuf marka maxay tahay sababta
kow horta midda koobaad waa run soomaalida horta sideedaba waxay ka cabsi qabeen waxoogaa raila odinga oo barihii u dambeystay aan tusaale soo qaata ee aaminsanaayeen inuu kalagoynta soomaaliya dhinaca ka ahaa gaar ahaan xiriir gooni uu lalahaa dhow uu lalahaa somaliland taasaa horta midda koowaad ahaan u malaynaya walaacay ka qabeen in oo haddii rayla yimaado in barnaamijka somaliland goonisitaaga somaliland iskii xoogeysanayo taas waa mid dhinaca kale marka la fiiriyana soomaalidu guushay raacdaa ma ahane horta ma aha dad dunidan hadda is haysato iyo qaabka isu haystaan iyo geopolitica kale dad ka warqabo maaha tusaale ahaan haddaan soo qaata soomaaliya beerka jecli xaydi jecliga waxaa barnaamijka hadda dowladda soomaaliya qolyaha xilka waa madaxweyne xasan iyo tiimkiisu xuhuudkuna dhinac baa af loogu sheegayo oo la dhahaya taageersannahay jabuutina dhinac baa loogu sheegay marka soomaalidu inta badan guushay taageeraan ma ahane dad principal gooni u taagan maaha iyagu oo dee dunidu kale foreign policy-gooda interest bay leedahay laakiinse soomaalidu interestigeeda waa kolba qofka ishayaano hadday caashi iyo xasan qabtaan xasan cidda caashaha wuxuu inuu taageeraha suuragal intaasina waa ka fayar oo siyaasadda fiilina ku jirto marka
kaasina waxa uu ahaa cabdinuur ibraahim cabdallah oo u warramaya cashe ibraahim aadan